saacadihii lasoo dhaafay waxaa xabsiga weyn ee ku yaala magaalada qardho oo ka tirsan gobolka bari ka baxsaday maxaabiis ku xirnaa maxaabiistan ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa laba maxbuus oo dil toogasho ku xukunna waxayna wararku intaasi ku darayaan in kiiskan loo xiray dhammaan ciidamadii ilaalada ka ahaa xabsiga lama oga sababta ka dambaysa iyo sida ay ugu suura gashay in maxaabiistani baxsadaan ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulkaasi oo ku aadan in maxaabiistani ka baxsadaan xabsigaasi wararka qaar ee laga helayo qardho ayaa sheegaya in arrintani ahayd mid qorshaysan haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo xabsiyada ku yaalla gobolkaasi ka baxsadaan maxaabiista dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale magaalooyinka dhaca dhulka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland ka baxsadeen dad siyaabo kala duwan uga xirnaa halkaasi